bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qultu fasl fي aadaabi majlis الcilm waxaan soo haynay risaalada macaalim fي aadaabi اlmutacalim waxaan ku dhex jirnay albaab الthalith baabka saddexaad oo ku saabsanaa fii aadaabihi maca darsi aadaabta dersiga ku saabsan fasalkii koowaad waxaan kusoo marnay waxa qofka uu daraaseynayo oo daalibucilmigu uu baranayaan uga soo hadalnay fasalkanna waxaan uga hadlaynaa faslun fii aadaabi majlis اlcilmi majliska cilmiga lagu baranayo aadaabtiisa fadhigu marka waxa la baranayana aadaabay rabaan fadhiga lagu qaadanayo ama lagu baranayana aadaab ayuu rabaa yanbagii liلطaalibi ardayga waxaa u habboon an yubakira ilaa majlis اlcilmi inuu u kallaho oo uu u dheelmado cilmiga majliskiisa lixadiidi allaahuma baarik liummatii fii bukuuriha xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalama uu yidhi ayay culimadu u deliishadeen allaahuma yaa allaahu allow baarik liummatii ummaddeyda u barakay fii bukuurihaa kallahaadeeda in allaale inta ay kallahayso wax wanaagsanna ay u kallahayso ilaahu ummaddeyda kallahaaddaa u barakay marka haddii dalabulcilmi sharci oo u kallaho oo awalba cibaado ahaa haddana u usii kallaho ducadan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa loo filayaa marka inay ku dhacdo atirmidiyu waxaa wariyey tirmidi abu dawuud iyo ibnu maaja saxaxahu alxaafidu abu طaahirin الsilafiyu fi lmajaalis اlkhamsa waxasanahu tirmidiyu fi jaamicihi walyamshi ardayga markuu xalqada aadayo ha socdo calaa tu'adatin deganaan min gayri cajalatin fudayd la-aan degdeg la-aan deganaan ha u socdo degdegis la-aan faqad xamida shaaricu shaaricu wuxuu ammaanay adtu'adata xasiloonida deganaanta fi lumuuri arrimaha dhexdeeda waqad bawabaha albukhaariyu bukhaarina waa baabeeyey fii kitaabihi kitaabkiisa lagu magacaabo aladab اlmufrad halaaa maraatin saddex jeer buu baabeeyey oo uu kitaabkiisa alimaamu اlbukhaari uu ku baabeeyey deganaanta deganaan marka waxaa kasoo horjeeda cajalo cajaladuna marka waa fudayd iyo orod marka fudaydkaas iyo waxyaabaha marka degdega waa iska dhaafayaa deganaantana waa laasima waidaa asraca haddii uu degdego oo socodka boo waidaa asraca haddii uu dadaalo fi lmashyi socodka dhexdiisa hadduu dadaaliyo xirsan cala alab isagoo markaa yacni ku dadaalayo dalabka iyo yacni cilmiga dalabkiisa xalqadayay ku dhaafeen uu isleeyahay markaasuu socodka boobayaa waa ordi waa soconaya xoogu u soconaa walianlaa yafuutahu iyo si uunan u dhaafin uunan uga tegin dunuwu lmucallimi mucallimka u dhowaanshihiisa jaaza waa bannaan tahay markaas wuxuu isleeyahay xalqada macallinka agtiisa ayaan lagaaga hormarin inuu u degdega markaas waa bannaan tahay wafii dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun casharka yaanu ku dhaafin ayuu u degdegayaa dartiisa dhib male kaasi marka wa kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu ahaa idaa mashaa haddii uu soconaayo takafa'a hore horay ayuu marka yacnii usoo jalleecayey kaanamaa yanxadiru sidii inuu ka hoobanayo min sababin dalcad meel dalcada inuu kasoo degayaad u malaynaysaa yacni rasuulka sala lla l slam isagoon iskallifin socodkiisa caadiga wuxuu ahaa sidii waxaad mooddaa inuu hore usoo boodayo xaggeeda hore horay oo markaa sidii inuu dalcad qof kasoo degayo kale ad moodeysaa oo qofku marka uu dalcad ka soo degaayo meel dalcad kore markuu ka soo degaayo aada isuma celi karo hore hore u badan yahay isaga dhan qofkii marka nooc orod qasab ah camalou ku qasbanaana orod qasab ah marka orodkaas qasabka ah dartiis waxaad ayaa yani rasuulka sala alla ly slam socodkiis waxaad moodeysaaba inuu horay horay sidii inuu hore usoo dhacayo kale usoo dadaalayay waa socod boobaye macnaha rawaahu axmedu walaa yatakalafu fi llibaasi dharka isku kallifi maayo wixii ilaahay u fududeeya u qaadanayaa dhar nadiifa dabcan inuu ahaado sunnada waafaqsanaado kuwayaalkaas waa ku dadaalayaa laakiin maanta dhan inuu dhar uun isku kallifo oo shalladii iyo dharkii feereyntiisii iyo dhinac yacni hadba dhinac uridkiisa iyo waxyaabahaas waa iska ma isku kallifayo takalluf waayo waxa la reebaya takalluf takallufna markoo dalab ziyaadaha inaad isku kallifto muhiimadaada dhanba aada dhar iyo ka dhigta iyo madaahir bis madaahirtaa kore walaa yatakalafu fi libaasi isku kallifi maayo faina anabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu waxa uu yidhi albadaadatu min aliimaan basaasnaanshadu iimaankay ka mid tahay albadaadatu min aliimaan yani badaada marka maxaa kasoo horjeeda qofku inuu mar walba uu qof dhaashan uu noqdo oo yacni keliya un timaha iyo jirka iyo keliya un uu ka fakerayo oo ama mar walba uu saliid uu ku dhaashanayo mar walba uu shanladii yacni madaxa uu kula jiro ama siyaalka noocaas oo kale ah kareemka mar walbaa uu jirkiisa marinayo taa unbaa shuqulkiisii iyo waqtigiisii ka qaadanayso taas waaye marka waxaa la diidaya badaadaduna qofku waa inuu mutawaadic ou ahaado qof iska basaasan oo kaleba iska yahay waidaa adina lahum lmucallimu mucallimku haddii uu u idmo majlis alcilmi cilmiga majliskiisa soo gala haddii uu yihaahdo imaam yacni maalan sheekii gurigiisii oo kale wax lagu dhiganaa ama waxaa wax lagu dhiganayaa marka meel uu shiiqu joogo oo kale isaga uu ku jiro soo gala ayuu yihi marka majliskiiba u idmay sidee la yeelaa marka waidaa adina lahum اlmucallimu majlis alcilmi hadduu u idmo wakanuu jamaacatan kooxna ay yihiin qadamuu waxay hormarinayaan akbarahum sinan midka ugu da-weyn kan iyaga ugu da-weyn bay hormarinayaan lixadiidi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam xadiidkii nebigaana u daliil ah kabir اlkubra kan weyn weynee hormari ha hadla isaga albukhaariyu wamuslim waa qisadii xuwayisa iyo muxayisa iyo cabdiraxmaan ibni sahl markii la dilay cabdiraxmaan walaalkiis la dilay ayaa mid asagaa isagaa damcay inuu hadlo markaasuu nebigu wuxuu yihi kabir kabir weyneey ninka weyn ha hadlo horta ayb marka haddii hadalkii la kala hormariyey oo la yihi ka weyn u daa warka oo isaga ha hadlo majliska cilmiga iyo meelaha kale iyana waa looga qaadana in isaga marka soo gelitaankii marka in isaga lagu hormariyo ayb waana aadaab mar walba fiican waaye oo sharciguna uu amraayo qofka weyn in siniga iyo da-da lagu ixtiraamo isla markaana uu amraayo yacni dhaqankeennanaba uu keenayaba waqtiyadan dambe un maahane dhaqanka loo yimid markii hore marka yacni waxay ahayd qofka weyn dhaqanka soomaalida waxaa ka mid ahaa in la hormariyo oo lagu ixtiraamo da-diisa iyo weynaantiisa laakiin hadda iriddaas masaajidka haddii laga soo gelayo ama laga baxaayo haddaad fiiriso waad yaabaysaa dadka nacam waxaad waxaad lee waxaa is leedahay war qofkan gadaal ka soo socdo dad meesha waxaa taagan oo iridda maraayo oo aan ayaguba iska taagnaynoo socod ku jiro miyaynan dad ahayn aada is leedahay wuxuu rabaa isagoo dadka u dambeeya inuu saas iyo saa isaga wareejiyo uu dhex jiiro kabihiisa iyo wuxuu watana uu ku hiigo iriddana uu isagu ninka ka hor almuhim ninka hor baxayo inuu isaga noqdo waxa uu ku tumanayo iyo wax kale war maxaa dhacay dee dadka qaarkoodna hadda waxay leeyihin odayaalkan ayagaaba dhib badan wax la dilay astaahilaan kuwa ku dhahayaad arkaysaa fawdadaas intaas le-eg maxay tahay aad wax u fool fawdo aada u foolxun waay meel ay ka socotaan aan la fahmayn meeshuu ixtiraami lahaa inuu dhib u geysto uba diyaar u yahay marka diintuna saas maaha sidii fiicnayda ummadduna ma ahan saas dhaqamadanna marka da wanaagsan islaamka iska leh dabcan oo meelaha qaarkood haddaad aragto dadku ay saf ku jiraan oo ay wax sugayaan waxaa laga yaabaa qof yari inuunan qof weyn hadduu ka horeeyo inuusan dhihin kaale adaa iga weyne gal islaamka unbaa yaqaana ogooda taasna qofkan kale wuxuu ku leeyahay aniga xuquuqdan anaa iska leh anaa u taagan bis ninkan weyn gadaal uu ka yimid asay jirtaa marka meel qof weynna laga ixtiraamayo ilmaha yaryarna la loo naxariisanaayo waa sharciga sida xikmadda ku keenay laysa mina man lam yarxam sagiirana wayacrif sharafa kabi wayacrif sharafa kabiirina naga mid ma aha qofka aan keenna yar u naxariisan ninkan weyn sharafkiisana aan aqoonsanin wayaclam licaalimina xaqahu caalimkeennana aan xaqiisa u aqoonsanin annaga naga mid maaha hadhow isaga yaa ixtiraamaya ninkan dhallinyarada hadduu weynaado adna yaa ku ixtiraamayan abadan wain qadama alakbaru kan weyn haddii uu yacni uu hormariyo sinan xagga da-da ku weyn isaga hadduu hormariyo alaclama minhu kanka cilmiga badan kaana mustaxsanan waa si fiican oo la wanaajisanayo ninkii weynaa da- baa lagu hormariyey ninka cilmi badanaa jira laakiin oo da ahaanna ka yar isagii baa marka wuxuu yidhi adaa iga cilmi badane hormar waa majliska cilmigaana ka hadlayna rawa alxaafidu abu sacdin asamcaaniyu wuxuu wariyey fii kitaabihi ad fii kitaabihi fi kitaabihi adab اlimlaai wاlistimlaa kitaabkaas ayuu wuxuu ku wariyey bisanadihi can اlxuseyn bni mansuur qaala wuxuu yihi xusein kuntu maca yaxya bni yaxyaa yaxya bnu yaxya ayaan la jiray aan la joogay wa isxaaqa bna raahuuya iyo isxaaq bnu raahuuya yowman maalin yaxya bnu yaxya atamiimi iyo isxaaq bnu ibraahim alxandali waay labadooda nacuudu mariidan qof jiran baan soo booqanaynay falamaa xaadayna albaaba iriddii markaan isku aadinay oo aan abbaarka iridda aan noqonnay taأhara isxaaqu isxaaq gadaal buu soo maray wa qaala liyaxyaa yaxya bnu yaxyaa buu ku yidhi taqadam hormar faqaala yaxyaa yaxya bnu yaxyaa wuxuu yihi liisxaaqa uu ku yidhi taqadam anta adiga hormar buu faqaala wuxuu yihi isxaaq yaa abaa zakariyaa waa kunyada yaxya bnu yaxyaa yaa abaa zakariyaa anta akbaru minii adaa iga da-weyn adaa iga weyne hormar qaala waxau yidhi nacam haa ana akbaru minka anigu waan kaa weynahay wa anta aclamu minii adigana waa iga aqoon badan tahay waa iga cilmi badan tahay fataqadama isxaaqu isxaaq baa hormaray marka laba dersiba marka waa ka faa-iideysanaynaa dersiga koowaad waxa uu yahay qofka weyn mar walba in la ixtiraamo isaga laftiisana inuu markaa haddii isaga la ixtiraamo da-da lagu ixtiraamo isagana inuu dhinac kale wax ku ixtiraam inuu wax ku ixtiraamo inay wanaagsan tahay oo isxaaq markuu yaxya bnu yaxyaa iga hormar uu ku yidhi adaa iga da-weyn da-duu ku ixtiraamay yaxya bnu yaxyaana waxa uu yidhi adiga hormar adaa iga cilmi badan da- waa kaa weynahay laakiin cilmiga oo isaguna ah wax kale oo lagu sharaf helo ayaad iiga badan tahay gal buu yidhi marka adiga iga hormar sidaasuu ku galay marka meelaha kala horumaridda iyo ay ka xasilayso sida albaabada iyo meelaha la gelaayo iyo meelaha laga baxaayo iyo waxyaabaha la xiriiro dadka waxaa la rabaa inaysan maskaxdooda ardaydu aynan ka bixin dadka ixtiraamka leh inay iska hormariyaan ama da ixtiraam ha ku lahaado ama cilmi ixtiraam ha ku lahaado inay iskaga hormariyaan oo aan laysku buuranin oo aan xaggay xagga laysku riixriixin oo aan laysku baabi'inin oo qasaawo iyo qa yacni qallafsanaan aysan naga muuqanin haddii laasiyama weliba de qofka weyn haddii uu yahay qof haddana taag daran oo socodku dhibaayo istaagu dhibaayo oo u baahan kaalmo u baahan hadduu yahay maba kusii jira markaas na waxaan aada ula yaabay dadka iyagoo xujaaj ah yaa diyaaraddaas yaa loo socdaayoo la gela iridaa laga baxayaa dadkii waaweynaa oo weliba culays wado oo ay ahayd in culayska laga qaado islaan yacni qof dumara siddeetan jir toddobaatan jir culaysna wado in dhinac inta gacanta loo lagu riixo nin dhallinyaro ah oo ku hor ordo yacnii diin iyo caqli midna ma keenayo markaasay dadku ummaddeenna la yaabayaan war dadkaani xaggay ka soo baxeenaa la leeyahay godadka xayawaanada may la nool yihiinaa la leeyahay qofkii saas oo kale dhaqanka noocaas oo kale ale god mau ka soo baxay waa la dhihi karaa magaalo inuu ka yimid ma loo qaadanayo waxyaabahaas marka qof walbo markaad adigu laftaada aada meelahaas joogtid bal adiga laftaada iscontarool qof kale keliya ayaa ha eedeynine markaad ama meelahan dadku isugu yimaado lacagaha laga bixiyo yacni shirkadahan iyo ama lacagaha laga qaa meelaha laga qaato ama meelaha shaqada dadka loo qabto dukaamada oo kale baabuurta oo kale marka basaska iyo la raacaayo ee isbitaalladoo kale meelahay dadka isugu yimaadaan adiga dhaqankaaga bal ismiisaan dhaqankaaga noocee waay ma nin xishoodaa taho dadka waayeelka ama yacni dhiba dhibaatada qaba tabantaabiya miyaa tahay mase waad ku hor orodaayo anigunan dhammaysto adhowna wax howloo ka baaqanaya male meelaha unbuu iska taagnaanay waxyaabahaas marka yacni sal waxay noo keeneen dhibaato xataa ummadihii kale ay nagu arkayaan annaguna aan isku dhex arkayno marka arday daalibu cilmiga weliba waa kasii daran tahay haddii waxaasoo kale u sameeyo qof sunnadii ka muuqato kaba sii daran khamiis wato oo gar weyn leh oo yacni sunnadii ay ka muuqanayso waa waa kasii daran tahay darsiga kale marka laga qaadanayaa waxay tahay a'imadii waaweyneyd iyaga markay meel noocaas oo kalea iskugu soo ay isu ay isu soo mutaan nin walbaa iska ordi maayo albaa albaabka un iskuma aynan arkaynine isxaaq waa istaagay ninkan kaloo u baneeyey yaxya bnu yaxya adiga laftaada marka inay taas kugu jirto waa muhim isagiina waa istaagay ninka kaloo u baneeyey isqadarintay marka kutusee meeshay ka gaareen a'imadii haddii marka qofka uu isa meesha waxaa kaloo laga qaadanayaa marka aad qofka waxa uu yahay ku qadariso adiguna waxaa tahay waa kugu qadarina markaas haddaad rabto adiga waxaa tahay in lagugu qadariyo qofka kale waxa uu yahay ku qadari laakiin haddaad qofka kale ku tumato adigana aada rabto cilmigaaga in lagugu ciseeyo da-daada lagugu ciseeyo wax walba lagugu sharfo ma dhacayso adigana mid yar unbaa meelaha kuqaqabsanaya faidaa wasala almajlisu faidaa wasala almajlisa haddii uu majliska gaaro meesha cilmiga lagu baranayo sallama calaa man fi lmajlisi dadka majliska joogo waa salaama walaa yakusu salaama bacdahum salaantana qaarkood ku gaar yeeli maayo lixadiidi xadiidka nebigana u daliilo watuqri'u الsalaama calىa man carafta waman lam tacrif salaamtaad ku aqrinaysaa qofaad taqaan iyo qofaadan aqoonin labadaba wayajlisu waa fariisanayaa xayثu meel yantahi bihi اlmajlis fadhiga meeshuu ku dhammaado ayuu fariisanaa xalqadii baad soo gashay fadhiga meeshuu ku egyahay ka fariiso maxaa la diidayaa marka inaad dadka soo dardarto soo tatalaabsato soo tatalaabsato horay aada marka aada soo fariisato la maya lama ogolo jumcadana lama ogolo waaba sii daran tahay salaada jumcada dad waxaad arkaysaa jumcadii khadiibkii oo khudbada akrinaayo waa iska soo wareeganaa waa iska soo socdaa dadkiibuu soo dhexgalaa ilaa uu marka dambe meel meel soo fadhiisto horay nin sidaas samaynaya waxaa nebiga laga wariyey inuu arkay markaasuu yidhi ijlis faqad aadeyta fariiso dadka waa dhibtay marka haddaad majliskii timaado meesha ku habboon oo majlisku uu ku egyahay iska fadhiiso hadday meel duleesho ama meel bannaan ay jirto qof ka maqan yahayna meeshaa waa buuxin kartaa laakiin inaad dadka kasoo tallaabsato maya weliba dadka dadka ka tallaabsado kutubtay ka tallaabsadaan xataa mafaasid kalena waa ku jirtaayo markuu rabo inuu hore soo galo dadkii ku kutubtii akhrisanayo kutubtii buu ka korboodayaa kabihiisii buu haddana dadkii la dhex marayaa oo meelay kabuhu marayaan iyo meel kale ma fiirinayo aadaab xumo weeyaan marka taas walaa yatakhaaa ka tallaabsan maayo riqaaba annaasi dadka luqumahooda ma ka tallaabsanayo lixadiidi jaabir bni samura xadiidka jaabir baa u daliilo kunaa idaa atayna nabiya sal l slam haddaan nebiga u imaano jalasa axadunaa midkeen wuxuu fariisanayey xaysu yantahi meeshuu soo fadhiga ku dhammaado soo gaaro abu daawuud iyo tirmidi baa wariyeen marka xadiidkii nebigaa la baranaa waa in isaga lagu dhaqmo wayukrahu waxaa la nacayaa an yuqiima rajula nin inuu istaajiyo min majlisihi fadhigiisa uu ka istaajiyo wayajlisa fii makaanihi isaga uu fadhiisto booskiisa siduu usoo socda inuu yidhaha hebel adigu ka kac meeshaan isaga uu fadhiisto taas waa la ka hadaa li xadiidi cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma can اnabiy sal l slama qaal nabigu wuxuu yihi la wayajlisa fii makaanihi likhabari nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nebigu wuxuu reebay an yuqaama arajulu qofka in laga kiciyo min majlisihi fadhigiisa wayaqcuda fiihi aakhar ku kale uu fadhiisto walaakin tafasaxuu watawasacuu laakiin isus isku sikada oo isku waasiciye bukhaari baa weriyey wayukrahu waxaa la kadaa an yajlisa inuu fadhiisto bayna thnayni laba dhexdooda ilaa biidnihimaa iyaga idinkooda maana laba qofoo iyagu israbo oo xoogaa yacni calaaqa ka dhexayso inay wax isweydiiyaan ay dhici karto oo iyaga meeshaa fadhiya inuu midna xagga u riixo midna xaggan u riixo dhexdooda fadhiisto maya xataa jumcada fadliga jumcada qofka helaayo waa qofka aan laba kala geynin oo waxaa fadliga shuruudihiisa waxaa kamid a jumcada lagu lagu helaayo dembi dhaafka allaa yufariqa bayna ithnayn laba inuunan kala geynin qof baa gadaal ka imaanaya cimaamaddou ku dhex tuuraa dhaqankaas muxuu yahay marka cimaamaddii ku dhex tuuranaa salaadou ku kala dhexgalaa qaarkood dadka yani wuxuu is leeyahay salaadda haddaad gasho kolla waa lagaa kala waa kaa kala sikanayaan dhib ma leh mujtamac un marka xataa shacaa'irtii islaamka inay wax ku dhibaan uun raba ma saxsan tahay naam waa jiraan dabcan ummaddeena keliya maaha ummado kale oo dhaqankaas lehna waa jiraan laakiin dhaqan fiican maaha meeshaad ka soo gaarto ka fadhiiso fadhiga ayb lixadiidi cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma can الnabiy sal l slama qaal laa yaxilu lirajulin nin uma xalaal ah an yufariqa inuu kala geeyo bayn bayna thnayni labo ilaa biidnihimaa ayaga idinkooda maahane war ma idin soo dhexgeli karaa haa dhib ma leh ayaga inuu idin fasax ka qaato lan iyaga waxay iskugu soo dhawaadeen isku doorteen baa ku yaa meeshii ku jira wayanbagii lilmutacalimi qofka mutacalimka wax baranaya waxaa u habboon yacni fi lmajlis yani an yufariqa laa yaxilu lirajuli an yufariqa bayna اthnayni ila biidnihimaa yacni fi lmajlis fadhiga yaanu ku kala geyni ayb markay sheekaysanayaana aadaab wax yani aadaab kalea kusoo aroorto in la dhex galo nin saddexaad uu soo dhexgalo ma aha waxaa laga yaaba inay wax isu siraysanayaan waxyaabahaas oo dhan wayanbagii lilmutacalimi midka wax baranayo waxaa u habboon an yabruka inuu jilbaha dhulka dhigto ou arunto bayna yaday man yatacallamu minhu qofka uu wax ka baranayo hortiisa lixadiidi anasin radia allahu canhu ana rasuula llahi sal l slama nebiga kharaja waa soo baxay faqaama cabdullaahi bnu xudaafata cabdullaahi baa istaagay faqaala waxa uu yidhi man abi yaa rasuula allah rasuulkaa yidhi iweydiiya waxaad doontaan cabdullaahi bnu xudaafa yidhi aabbahay waayo faqaala wuxuu yidhi abuuka xudaafatu aabbaha waa xudaafa uma akara annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu badiyey an yaquula inuu yidhaahdo saluunii su-aala fabaraka cumaru calaa rukbatayhi cumar labadiisii jilbood buu dhulka dhigtay waa aruntay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah radinaa billaahi rabban su-aalaha meel xun inay u socdaan uu dareemay cumar meel xun inay u socdaan marka oo aan dadku aynan wax ayaga dantoodaaba aysan su-aaleynin markaabuu wuxuu yidhi radinaa billaahi rabban ilaahan raalli uga noqdonay rabbi ahaan wabilislaamina diinan islaamkana diin ahaanan uga raalli noqonay wabimuxamedin sala allahu calayhi wasalamana rasuulan marka inuu jilbihii nebiga hortiisa dhigtay ila cilmigu ka dalbaaya qisadii jibriilna waa xadiidkii jibriilna waa tusaayey macnaha amaa tabjiilu aalibi ardayga inuu weyneeyo wata amaa tabjiilu aalibi wa tawqiirahu inuu weyneeyo oo uu ixtiraamo limucallimihi mucallimkiisa uu ixtiraamo faqad sabaqa an dakarnaahu waxaa soo hormaray inaan sheegnay wacala aalibi ardayga waxaa waajibka oo laga rabaa an yaahuda inuu qaato min kulli fannin fanni kasto xaggiisa min alculuumi culuumta ka mid ah almaxmuudati ee la ammaanay muqadamatan inuu ka qaato muqadamo inuu ka qaato cilmi walboo la ammaanay inuu muqadimo ka qaato horudhac tufahimuhu muqadimadaas oo fahamsiinayso almaluuba shayga madluubkee la rabo idaa daara albaxu ilayha baxigu hadduu xaggeeda u wareego culuumta funuunta waa badan yihiin oo culuum qur-aanaa jirto culuum xadiidaa jirto fiqhi baa jiro iyo culuumtiisa wahaakada culuum luqa ayaa jirto marka diinta la rabo in ama kitaab la daalacdo ama dersi la akrinaayo ama mas'ale laysku hayo la baxinaayo funuuntii kale waa soo gelaysaa meeshaas qofka ardayga marka waxaa laga rabaa fanni walbo horu dhac muqadamo inuu ka yaqaano si hadhow haddii baxiga dhinacan oo usoo aado aa u fahmi kartid maalan xadiidkii nebigaa ayaa la akrinaya waa la sharxaa markaasaa usuululfiqiba u galay baxigii marka xadiidkan waa caam kan waa khaas tacaarud baabu tacaarud ayaa yimid waa inaad usuulkii marka muqadamo ka taqaano meeshaas ku fahamsiinayso laakiin haddaad fannigan fanni barato fanni kalena aada ummi ka tahay ummi ummi aada ka tahay ma fahmi kartid marka wixii culumta ile wax isku xirxiran waayeen inaad fannigan aada aada u taqaanana ma keenayso marka inaad waxweynka wax badan kalema bixi kartid xataa marka fanni walbaa muqadamo in marka uu ka qaato muqadamada oo fahamsiinaysa madluubka marka baxiga uu aado waxaas fannigaas lianna alculuuma maxaa yeeley culuumtu yartabitu bacduhaa bibacdin qaarkeed qaarka kale uu ku xiran yahay waa isku xiran yahay culuumta waxyaabahan uun zamankan iska soo ziyaado jaamicaadka ugu haba ugu badnaadaane oo la leeyahay qofku mutakhasis wuxuu ku noqday xadiid mutakhasis wuxuu ku noqday qur-aan waxaa laga yaabaa ninkaasi marka ogow culuumtii kaloo dhan muqadamaad xataa inaan laga barin dugsi sarow ka baxay kuliyaddii uu galay kuliyat alxadiid uu galay xadiidkii laftiisii waxaa loo dhigay mukhtadafaad halkan laga soo qaaday qaybo halkan hal kitaabo inta la bilaabay la dhameeyey jaamacadda lagu dhameeyey ma leh ninkii hadhow waa soo baxayaa hay-adu maxaad baratay anay jaamacaddaasaan ka baxa mutakhasis fanulxadiiaan aqaanahay fanulxadiidna ma yaqaano haddii hadda imtixaan laga qaadan ma garanayo sababta maxay tahay mushkiladu waxay tahay culuumta diiniga waxay u baahan tahay fanni walbo haddaad rabta aada ha ugu takhasusin laakiin waa inaad muqadimadiisa taqaanid oo ma dhici karta ardaygu naxwo ma baranayo inuu yidhaahdo haddana diinaan anigu wax ka keena ardaygu inuu yidhahdo anigu naxwo keliyaan baranayo fiqi ma baranayo waxbaana ka keenaa diin maya kulligood waa isu baahan yihiin luqadda carabiga fiqigii xadiidkii iyo culumtiisii qur-aanka iyo culumtiisi qala alimaamu alghazaliyu alimaamu alghazali wuxuu yihi fi kitaabihi iyaa ulum ixyaau culuumi اddiin fima cala almutacalimi min wadaa'ifa wuxuu ka hadlayay qofka ardayga shaqada u taallo alwadiifatu alkhaamisatu shaqada shanaad wuxuu yidhi anlaa yadaca waa inuunan ka tegin aalibulcilmi daalibulcilmiga fannan fanni inuunan ka tegin min alculuumi almaxmuudati culuumta la ammaanay fanni kamida inuunan ka tegin walaa nowcan nooc uunan ka tegin min anwaacihi ka mid a ilaa wayanduru waa fiirinayaa fiihi kaa dhexdiisa nadaran fiirin yaطalicu bihi calaa maqsadihi oo uu daalacanayo markaa uu ku daalacanayo maqsadka laga leeyahay iyo waqaayatihi iyo qaayadiisa uma in saacadahu lcumru cumriga hadduu saacido dalaba tabaxura fiihi inuu baxar ku noqdo raadina marka daad yacni fanni walba baxar ku noqon karto oo cumriga kuu saamaxo khayr haddii kale horta baro fannigaani abjadiyaadkiisa iyo muqadamaadkiisa iyo markay dadkiisu ay hadlaayaan erey bixinta ay ku hadlaayaan iyo bal inaad fahamto wailaa haddii kale ishtaqala bil haddii uunan samayn karin ishtagala bilahami minhu inta ugu muhiimsana uga shuqloomayaa wastawfaahu waa oofsanayaa watadarafa min albaqiyati inta kalena xoogaa marka geesuhu ka gelgela ee akhada min kulli cilmin cilmi walbaa wuxuu ka qaadanayaa darafan qeyb fa ina alculuuma culuumtu mutacaawinatun waa iskaalmeyne wa bacduhaa qaarkeedna murtabitun bibacdin qaarka kale uu ku xiran yahay oo hadda maalan culumta fiqiga oo kale isku xiran tahay usuul fiqi keligiis haddaad barato furuucdiina aadan aqoonin xagee geynay marka haddaad furuucdii barato usuulkii aadan aqoonin furuucdaani fahamkeeda waa kaa waa kaa kharibma dacfi baa kaa gela haddaad usuulkii baratay iyo furuucdii baratay qawaacidkii waa u baahan tahay qawaacid fiqiya maqaasidu shareecaad u baahan tahay faqiihu waa u baahan yahay cilmu maqaasidi shareeca waxaasoo dhan fiqigay galaan ayb marka mid walba inta aad ka aadan ka aqoonin baa adigana ay la eg tahay baa baahidaadu ay la ekaaneen wayastafiidu minhu wuxuu ka faa'iideysanaya xaggiisa fi lxaali xaalka fi lxaali aal yani xaaladdii dhexdeeda wuuu ka faa kaga uu kaga faa'iideysanayaa alinfikaaka can cadaawati dalika alcilmi inuu ka fakado inuu cilmigaas ka cadow dhigto yacnii markaad xoogaa barato cilmigan aada muqadamadiisa barato ugu yaraan cilmigaa cadow u noqon maysa laakiin haddii aadan baranin oo aadan muqadamo xataa aadan ka qaadanooda ka baranin cadowaad u noqonaysaa cilmigaas oo waxaa la yidhi alinsaanu almar-u caduwun bimaa jahil insaanku waxa uu ka unan aqoonin jaahil uu ka yahay cadow uu ku yahay dad marka waxaad arkaysaa culumta qaarkeeda ka maqan culumtaas marka waa la dagaalan waa la dagaalsan yihiin waa la waa la xun yahay lama fiicna wahaakada madaaris dhan waxaad arkaysaa dad dhanoo cilmigaan baranay dhaha-ayo ama meelo culum laga dhigo oo ku dhahayo usuul fiqigu cilmi cilmiga mutakalimiinta waayay ku leeyihiin waa cilmulkalaamaa ka buuxo waa la colloobayaan ma akhrisanayaan mana baranayaan marka ugu yaraan hadday muqadamaadkiisa bartaan saas udhama aynan colloobeyn leanna baahiday fahmayaan markaas laakiin waxaan haddaadan baranin waa la col unbaad la ahaanaysaa leanna baahidiisa ma fahmaysid wuxuu yihi marka bisababi jahlihi dartiis yani ina ka jaahilnimada keenayso inaad cilmiga cadow u noqoto ad uga fakanay haddaad un wax ka barato fa ina annaasa dadka acdaau maa jahiluu acdaa-un waa col maa jahiluu waxa ay ka jaahil yihiin ayay marka collaysanayaan ay col u yihiin qaala tacaala allah wuxuu yidhi waid lam yahtaduu bihi fasayaquuluuna hada ifkun qadiim markaynan qur-aankii ku hanuunin ayay waxay dhahayaan haadaa kani oo qur-aankay ka wadaan ifkun waa been abuur qadiimun horeeye hore walwadiifatu saadisatu wadiifada lixaad hazaalib alimaamu alghazaali baa warkii watee wadiifada lixaad allaa yakhuuda waa inuunan dhex gelin fii fannin fanni oo min funuuni ilcilmi cilmiga funuuntiisa ka mida dufcatan hal mar ama dafcatan mar bal yuraacii wuxuu ku dadaalayaa altartiiba kala horeynta wayabtadi-u bilahami wuxuuna ka bilaabayaa kan ugu muhiimsan haddana aadaab kalouna siinayaayo wuxuu ku leeyahay cilmiga fani markaad baranayso funuunta cilmiga ka mida kulligiis inaad hal mar soo qabata ha isku dayin haddaad hal mar orod ku gasho dhinac kalead orod uga baxaysaa ee muxuu sameynayaa yuraaci tartiib waa kala hormarinaa matniga ugu horeeyo yaruu ka bilaabaa matnigaasu aada u fahmaa kan ku xigo ayuu ku xijinaa uma kan ku xigo sidaas ayuu ayuu u wadayaa ayb wayabtadiu wayabtadi-u bilahami wuxuuna ku bilaabanayaa kan ugu ahamsan fanigaa yacni ama mat ama matniga kan ugu muhiimsan buu ka bilaabanaya walwadi marka taana dhib weyn waaa waxay ku noqonaysaa fani buu rabaa inuu bilaabo meesha ugu korayso meesha dhexe kitaabka sharaxa ah kan matniga ah kalama yaqaan dhamaa isku dhex wadaa marka wاlwadiifaة الsaaبcaةu wadiifada todobaad anlaa yakuuda fii fanin fani inuunan dhex dabaalanin xataa ystawfiya ilaa uu dhammaystiro alfan اladii qablahu kii ka horeeyey ilaa uu ka dhamaystiro kii ka horeeyey faina اlculuuma culuumtu muratabat waa tu la tartiibiye tartiiban tartiib daruuriya oo daruuri ah wabacduhaa qaarkeedna dariiq ilaa bacdin qaarka kalou dariiq u yahay wاlmuwafaqu qofka muwafaqe la waafajiyo khayrkana man raacaa waa qofka ilaaliyo dalika atartiiba waatadriija tartiibtaas iyo tadriijkaas kala horeysiintaas iyo midka yar iyo midka weyn iyo saa laysugu wado waidaa araada hadduu doono an yaxfada inuu xifdiyo ow yudqina ama inuu aada u idqaaniyo shay-an shay falaa yaxfad yownan xafidin ilaa warka hazaali halkaas ku dhammaaday waidaa araada haddii uu doono an yaxfada inuu xifdiyo ow yudqina ama inuu idqaaniyo shay-an shay falaa yaxfad yownan xifdinin ilaa bacda tasxiixihi markuu tasxiixiyo oo iska saxo ka bacdi maaha weligaa shay aadan iska sixin ha xifdinin waayo waxaad xifdinaysa dhanba qaladay noqon karaan wiil yaraad haddii aan dugsi la geynin isagoon dugsi la geynin oo inta farta la baro qoraalka iyo akhriska haddii inta la baro la yidhaaha orod kitaabka qaaday adigu un iska akhriyso ee xifdina qur-aanka ee saas ku xifdiya ka waran marka waxa uu xifdinaa dhan wax ebero qaldan waxa uu xifdinaya wax saxan inay noqdaan alka shayga marka inta aan la xifdinin waxaa ka horeeyo tasxiix see loo saxaa marka imaa min afwaahi lmutqiniin imaa min afwaahi lmutqiniina min almashaayikhi culimada aadka fannigaas u taqaano oo u idqaanisay afkooda inuu ka xifdiyo waa loo meerinayaa waa dhegeysanaya sidii saxda ayaday ugu dhawaaqeen ayuu marka ku celcelina waana saasuu ku xifdina ow gayrihim ama kayrkood miman yuciinuhu yacnii dadka kaalmeynaya isaga calaa dalika ku kaalmeynayo ka daalibi ardayga aladii saxaxa nusqatahu arday nusqadiisa saxday min asli shaykhi kasoo saxday haddaad sheekh weyn aada weyso laakiin arday kabiiro kale ah oo isagu nusqada uu wax ka xifdiyey ama uu haysto sheekhiisiibuu ka saxday sheekhii waa lagu dul akriyey waa loo saxay isaga adigana ka saxo ha kuu meeriye marka waxyaabaha marka akhdaa'da tawaarudka lagu qaato tiradii ka badatay waxyar qof buu ka maqlaa oo asagiiba aan wax saxanin mid kalaa maqlay sidii wax u xifdiyey kaas mid kalaa kasii maqlay shaygii hadhow waxuuba noqonaa wax saxanba calal waxaa laga dhiganayaa inuu wixii saxnaaba kaas uu yahay qaladkuna marka waxaa uu ka dhacay waxay tahay inaanan marka hore si sax a loo sixin walidaalika culamaa ulxadiid qaarkood waxay dhahaanba qofkii aan asalkiisa muqaabalaynin asal aan la muqaabalaynin riwaayo aan loo hays asal aan la muqaabalaynin waxmaba laga akri kara asalku marka in la muqaabaladu marka waa jeegarayn kitaabka markaad adiga qorato sheekhaagii kitaabkiisii baad ku saxaysaa waa la saxaa tasxiixaasi marka mar allaala markuu tasxiixaas jiro waxaa loo dhowaanaa sida saxda beryihii hore qur-aanka la dhiga jiray dabcan de macallinka macallimiintu ay dadka u yeeri jireen casharka waa la yeerina haddana marka la yeeriyo waxaa jiri jiray tasxiix kitaabada waay waxa la saxayo looxow soo qaadaa macallinka waa saxaa marka tasxiixaasi marka ama madkii buu ku qoraa ama shadkii buu ku qoraa ilaa ardayga marka hore uu yeersanayo shidka iyo midka iyo waxyaabaha saas ihtimaam uma siinayo laakiin isagaa macallinkii marka looxa waa saxay saxaasi marka waxaa dhici karta qalad aad macallinkuna ounan arkin markii hore adigana aada wax iskaga qoratay in meeshaas uu ka soo baxaa laga yaabaa wax dhan hadda waa waa iska yaraadeen ayb ow amase yaxfada an yaxfada yacni inuu ka xifdiyo min aabacaati dabcooyinka kutubta yacni la daabacay allatii dabcooyinka oo cuniya asxaabuhaa biاltaxqiiqi waاtasxiix oo aad iyo aad marka uu u daryeelay taxqiiqa iyo waxsixidda dabco markaa yacni aad dadka daabacay ama dadka taxqiijiyey ay aad taxqiiqa iyo tasxiix ugu dadaaleen ayuu ka ari ayuu ka xifdinaa marka waana meeshaan marka ahamiyadda ay leedahay kitaabkan waa muxaqaq muxaqaq ma aha markay culimmadu leeyihiin waxyaabaasay ka wadaan ilaa maanta madbacadaha kutubaha daabaco qaar waxaa ku jira madaabicda hadafkoodu uu yahay tijaaro kitaabkan mashruuciisa meeqaa lagu soo saari karaa kitaab ay dhici karto sanad in la saxo inay tahay la daba joogo sanad ugu yaraan ayaa ninka maktabadda leh uu leeyahay kitaabkan suuqa ma yaallo bil gudaheed inaan ku daabacno waayo si aan suuqii maanta aan wax uga helno kitaabka noocaas oo kalea marka waxaa loo dhiibayaa dad teebka wax ka yaqaan jag jag jag jag jag jag maanta dhan waa garaacaya hadhow marka cid ka saxdoo dib u jeegaraysa male fa'diyo qaaf loo qoray wax daran oo waxaa la arkayaa marka isku aan lagu kalsoonaa karin hadhowna suuqaa la keenaa dabacaadka tijaariga ah oo suuqa yaalla in badanoo ka mid a waxaa laga yaabaa inaan waxba laga guuri karinba qaala alimaamu nawowiyu kada wa kada nin baa wax iska soo guurinayo kitaabka nawowi waa leeyahay magac ahaanta laakiin makiinada lagu daabacay mada ma laga dadaalay ma laga taxadaray kulligood saas ma wada ahna marka kutubta marka la leeyahay kuwaasna waa muxaqaq daarahaas culumaa u joogto kutubta u saxdo oo isagoo waxuu soo baxaya kitaabkiioo loo khidmeeyey waa in marka laga qaato culummada taladooda la yeelo wayanbagii waxaa haboon an laa yastaxyiya inuunan ka xishoonin min su-aali maa shay su-aashiisa ashkala calayhi isaga ka ishkaal galo majliskii buu joogaa wixii isaga ya waqaala alimaamu albadru bnu jamaaca alimaam albadru bnu jamaaca wuxuu yihi fii tadkiratihi tadkiratu saamica walaa yaxfadu ma xifdinaayo shay-an shay qabla tasxiixihi intuunan sixin ka hor shayna ma xifdinaayo leanna waa waqti dhammays xoog meel cidlaa lagu eriyey waay horta waxaa hala saxo kadib wax saxan ha xifdiyo liannahu yaqacu waxaa dhacayaa liannahu yaqacu wuxuu ku dhacayaa qofka fi taxriifi iyo watasxiifi buu ku dhacaa taxriif iyo tasxiif waqad taqadama waxaa soo hormaray ana alcilma cilmiga laa yu'khadu min alkutub kutubta lagama qaato fa inahu isagu min adari lmafaasidi mafaasida midda ugu dhibka badanuu ka mid yahay kuwa ugu daran yani cilmi kitaab lagama qaata lagama fiiriye lagama wado wuxuu ka hadlaya waxay tahay adoon shiikh dhegaysanin oo aan kitaabkii sheekh ka akrisanin oo aan yacni aadan mucallim u yeelanin haddii aad tiraahdid anaa iska akhrisanayo kitaabkan ma iska raacayaa waa habaabaysaa markaas qofku waa dhuma taasuu ka wada waa ilaa kutubtooda aaladii cilmiga laga beranayo waa tahay musanifku markaasoo saas u jeedaa wayanbagii waxaa habboon an laa yastaxiya inuunan ka xishoonin min su-aali maa shay weydiintiisa ashkala caleyhi ka ishkaal galo ayb waistifhaami lmunqaliqi calayhi wixii ka xirmana inuu jo su-aal ka weydiiyo bitalatufin si weliba uu ku jiro tartiib naxariis wa xusni adabin iyo aadaab wanaagsan waxbaad fahmi weysay si aadaab ay ku jirto inaad inaadan ka xishoonin inaad weydiiso meeshaan ma fahmin maxay ahayd si aadaab markaa ay ku jirto rawa الbukhaariyu wamuslimu fii صaxiixayhima can umi salamata ana uma sulaymin radia allahu canha qaalat umu sulaym waxay tihi lirasuuli lahi sal sl qaalat lirasuuli llahi sal slm nabiga waxay ku tihi in allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo hal cala lmar'ati haweeneyda korkeeda ma yahay min guslin ay guslun wax qubays ah idaa hiya xtalamad hadday isku junuubto oo ay markaa yacnii biyo iyo wax aragto hadday markaa ixtilaamto oo ay intay riyooto kadib qoyaan iyo ay aragto maradeeda ku aragto wa qaalat caaishatu radia allahu canha caaisha waxay tihi nicma nisaau haween baa wanaagsan nisaau lansaar ansaarta haweenkooda lam yamnachuna alxayaau xishoodka kama celinin an yatafaqahna fi ddiin inay diinta fahmaan mar hadday tahay masalo diin inay fahmaan xugun diin wixii uga xiran ma ka xishoonayaan waa weydiinayaan si edab lahayna u weydiinayaan hadda fiiri in allaha laa yastaxyii min alxaqi waa gogol dhig iyo muqadamo aad caqli badan oo ku jira ilaahay xaqa kama xishoodee yani arrinaan soo wadaa waay dadka qaar ay ka xishoonayaan laakiin allaba allihiina abuurayba xaqa kama xishoono marka annagoo aan waxba ogeyn oo in waxna la fahamsiiye u baahan maxaan uga xishoonaynaa wa qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yidhi laa yatacalamu alcilma cilmiga ma barto mustaxin mid xishoodo walaa mustakbir walaa mustakbirun iyo mid yani isla weyn oo santahay nin kibir badan oo kibir leh iyo mid xishoodo cilmi ma baranayo kharajahuma albukhaariyu fii saxiixihi tacliiqa fi kitaabi اlcilmi ayuu kusoo saaray baabu اlxayaaءi fi اlcilmi wayanbagii waxaa haboon an yudiima inuu daa'imo almudaakarata dersi isla akhrisashada watakraara iyo ku celcelinta fii maxfuudaatihi wixii uu xifdiyey uu ku celceliyo yani xalqadii markaad dersigii dhegaysatay waxaad u baahan tahay marka ardayda inaad kula ceshato dersiga mudaakara la yihaaho isla ceshadkaas dersiga intuu weliba qoyan yahay haddii ou cusub yahay haddii lagu celiyo kan uu akriyo kana akriyo kana akriyo biswaaba la fahmi wixii ishkaal iyo galana ama la fahmi waayana macallinkaa loola soo noqona mudaakara marka taas la yidhaha laakiin qofku hadduu meel ku xareeyo soo qaado meel ku xareeyo eber waayo wixii waqtina waa ka dhumay wixiina ma ma idqaaninin ma baranin waxaa jira maxfuudaad maxfuudaadka waxaa la yidhaahdaa waxa waxbaad xifdisay kitaab baad akhrisatay waxbaa meel kugu qoran daftar baad ku qoratay meelow kuu yaallaa daftarkaas wuxuu u baahan yahay ku noqosho waxaa la yidhaha ibnu xajar maxfuudaadkiisa usbuuci maalinow lahaa uu ku laabto dib dib usi haddii kale markaad bil laba bil saddex bil sanad markaad joogto hadda ka horba inaad wixii aragtay ma moodeysid shay aad fahamtay ood meel ku qoratay waay haddaadan meesha aad ku qoratay hadba aadan muraajacadaada haddaadan dib ugu sii laabanin waxay kula noqonee dersi cusub ayay haddana la joogeysaa rawa alxaafidu ibn cabdilbar fi jaamici bayaan اlcilmi wafadlihi wuxuu ku wariyey can الzuhriyi anahu qaal inamaa yudhibu اlcilma cilmiga waxaa tegsiiyo annisyaanu hilmaan iyo wa tarku اlmudaakarati mudaakarada isku ceshadka iskula ceshadka oo laga tago yani in la isla akriyo isla oo ardadu isla akhriyaan in laga tago waxay keenayen cilmiga uu tago warawaa can caliyin wuxuu ka wariyey cali radia allahu canhu tadaakaruu mudaakareeye mudaakarada isla akrinta sameeya hada alxadiida xadiidkan fainakum idinku in lam tafcaluu haddaydnan samaynin yadrus waa baaba-a yacni alcilma cilmigu ujeedaa cilmiga waa baaba-aya oo cilmiga duruus baaba ayaa ku dhacay wa calayhi qofka ardayga waxaa waajibka yacni dushiisa ah an yunsifa fii cilmihi cilmigiisa dhexdiisa inuu insaaf ku sameeyo insaafka waxaa la yidhaha yani inaadan cidna ku cadaalad daroonin faidaa waqafa cala alxaqi haddii uu xaqa dul istaago uu xaqi arko akhada waa qaadanayaa miman huwa aclamu minhu qofka cilmi badan waa ka qaadana ow duunahu ama qof ka hooseeyo fi lcilmi xagga cilmiga uga hooseeya waa inuu waa ka qaadanaya yani dariiqada cilmi markaas cilmigan waa cibaado ilaahay buu kuu dhaweynayaa waa aakhiradaada badbaadadeeda xalaal iyo xaaraan waaye mar haddii uu sidaas yahay waxaa lagaa rabaa haddii aad xaqii aragto isagoo uu qof cadeyn caddaynayo xaqa qofkaa caddaynayo hadduu adiga nin kaa cilmi badan yahay ka qaado mid kaa cilmi hooseeya hadduu yahayna ka qaado waxaad qaadanaysa waa xaqa ninka ma fiirinaysa waxaani maxay yihiin waa xaq alxaqu waa xaqu an yutabac xaqa asagaa ku xaqnimo badan in la raaco ayb qofka weliba aajuri wuxuu yidhaahdaa alimaam alajuri wuxuu yidhaahdaa qofka culamaa ulaakhira waxaa lagu gartaa ayuu leeyahay si tan oo kale hadday mas'ale si qaldan u fahamsanaayeen hadday arkaan xaqii cidda waddo ama cadowgooda ha ahaado ama miday jecel yihiin ha ahaado ama mid yacni ka hooseeya ha ahaado xagga cilmiga uga hooseeyo arday oo kale ugu aado ama mid sheekhiisa ha cidduu doono ha ahaado waa qaadanaa xaq waxa u muhiimsan waxay tahay xaqii inuu qaato ilaahayna ku caabudo laakiin naftu ma ogola sida badan naftu halaba iyo inaan laga adkaanin inay iyada adkaatay jecesha sheekh mucalimina aada u usoo dhaweeyey arrintaas oo markuu ka hadlaayey tacasubka iyo naftu say isu jeceshahay qofku oo yacni tacasubka iyo markuu ka hadlayo wuxuu yidhi waxaa laga yaaba inaad mas'alo baarto intaad baaritaan ku samaysay xugun aad gaartay saasay sharcigu saasuu kula noqday waxaa laga yaabaa inaad adoo kitaab iska daalacanaya inaad aragto mas'aladii aad adiga qarirtay si ka duwan haddana inaad aragto xaqu inuu yahay sidii aad qarirtay si ka duwan waxaad arkaysaa buu yidhi adiga oo midkan dambe ee aada aragtay wixii lagu bushi lahaaya baad raadinaysaan limaada qowlkaagii horead u tacasubee waxbaa nin weynoo wax ka dhacayaa tahay aa isleedahay waxbaa kaa dhacay dadkaad waxu sheegtay hadda kadib waa ku ceeboobe si uuna saas aynan u dhicin marka waxuu rab waxaad raboonaysaa buu yihi qowlkan dambe wax baatil ka dhigaayo unbaad u dadaalaya ma ku fiirinaysid sidii kii hore aad markaad helaysa aad u fiirinaysid caynul insaaf ma ku fiirinaysid tallaabo kale hore u qaadu yidhi adiga maba arkinba nin kalaa arkay hayrukaa arkay siday noqonaysaa dadaalka aada u dadaalaysid inaad xagga iska fogeysid haddaadba adigii nafsadaadii isla dagaalaysay heyrkaa inaad la dagaasho min baabi awlaa soma waaye tallaabada saddexaad tag nin cadowgaagii ah oo aada ishaysaan ayaa mas'aladii dul istaagay xaqeeda ma ka qaada laheeduu leeyahay maye maanta dhan qowlkaas wax ta'wiiliyo iyo wax baatil ka dhiga unbaad raadinaysaa maalinkaas dhan marka wuxuu leeyahay fatish nafsaka nin walbau nafsadaada baar adiga insaaf iyo makugu jiraa oo diintu ma kaa tahay xaq xaq un ma raadinaysaa mase xuduud nafsiyaa kugu jirto naftaada waa kula weyn tahay hadday naftaada kula weyn tahay khatar waa nin walbaana qadar uu u joogaa nafsadiisa nin walba meelay ule u joogtaa ee innaga ummaddeena dhaqankeenna haddaan fiirinnana waa nagu adag tahay qofku waa laga adkaaday oo ku adag tahay waxaa laga yaabaa sanawaad inuu u dul qaato si aan looga adkaanin un maanta dhan inuu soo taagnaado laakiin diintu saas ma aha diintu saas ma aha oo diintu waxaan haddii ay diin kaa tahay qofkii xaqa kuu sheego khayr allah kusii waa iga meeshaan masaladan waa iga fiicn waa waa iga fiicnaatay waana kaa faa'iidaystay inaad dhihi kartaa laakiin waa yar yahay qof saas dhihi kara nafs yani kartidaas ilaahay xaqa hana waafajiyo wuxuu yihi marka ayb rawى الxaafiظ بن cabdilbr في jaamiعi bayaan الcilm وafadlh عan ibrahima bn الأshcaf qaala wuxuu yihi sأltu الfudayl bna ciyaad ayaan su-aalay raximah الlah can الtawaaduci tawaaduc maxaa la yihaahdaa qofka kibir la-aan maxaa la dhahaa faqaala waxa uu yihi an takhdaca lilxaqi waa inaad xaqa uhogaansanto ukhuduucdo si uhogato xaqa inaad uhogato watanqaada lahu aada u hogaansanaatid miman samictahu ciddii aada ka maqasho walow kaana haba ahaado ajhala annaas dadka kan ugu jaahilsan hadduu rabaa noqdo lazimaka waxaa kugu laasimaya an taqbalahu minhu inaad ka aqbasho wa calayhi ardayga waxaa kaloo laga rabaa an yadinna biwaqtihi waqtigiisa inuu ku bakaylo falaa yudayicahu ounan dayicin bimukhaaladati alaqraani dadka aqraanta mukhaaladadooda iyo dheehitaankooda fii maa laa yacniihi wax maa laa yacni ah inuu dhexdiis inuu inaan inuu ku inuu ku dhe ku dheehmo waayo meelaha shaydaanku dadka ka soo galo waa madaakilu shaydaan oo badan yihiin cuntada cabitaanka hurdada badan cuntada badan cabida badan hurdada badan iyo mukhaaladada badan mukhaaladada waxay tahay daddad dhexjooga badan dad dhexjooga badan waxaa laga yaabaa xan iyo been iyo inuu ku geliyo waqtiga inuu kaa xumeeyo waxyaaba wax badanood qabso lahayd inaad qabso weyso almukhaalada fi maa laa yacni wax maa laa yacni ah weliba haddaad kula dhex jirto waqtigaagiina waa kaa dhumayaa cilmigiina waa waa waa ku dhumayaa sidaas qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi nicmataani laba nicmo maqbuunun fiihimaa kahiiru min annaas in badanoo dadka kamida waa ku dagan yihiin maqbuun qofka daganaa dheeraa qofkaas waa dagan yahay macnaheedu waxay tahay nicma ag taallo laakiin ma fahamsana alsixatu walfaraaqu caafimaadka iyo firaaqada bukhaari baa xadiidkan weriye waidaa dabata albidaayaati ardaygu bidaayaadka cilmiga ugu horeyntiis hadduu dabdiyo waxafida alwaadixaati waxyaabaha waadixaadka ee muuqdo uu xifdiyo waalasaasiyaati iyo asaasiyaadka min alculuumi culuumta ka mid ah xifdan xifdi iyo wafahman iyo fahm saxiixan oo saxiix ah facalayhi markaa kadib waxaa laga rabaa an yastashrixa inuu sharax u dalbo maxfuudaatihi wixii uu bartay uu xifdiyo mutuuntii sharax inuu u raadsado intaa markaa sharaxa daqaa'iq buu dul istaagayaa iyo towjiihaad ahlu cilmigu ay leeyihiin wayumcina anadara araggana inuu ku daa'imiyo fii mawaadici almushkilaati meelaha ishkaalaadka ku jirana aad uu u fiiriyo uma yantaqila dabadeed uu u guuro ila almabsuudaati kutubta aad waasaca oo waaweyn mabsuudaadka ah dabadeed marka inuu sidaas ku aado hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi